SBS Radio.
xaflado iyo dabaaldegyo lagu weyneynayo siddeed iyo konton sano guuradii ka soo wareegatay markii ugu horreysay ay suurta gashay in dhul soomaaliyeed oo xora laga taago calanka jamhuuriyadda soomaaliya lix iyo labaatankii juun sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa lagu qabtay magaalooyinka muqdisho hargeysa garowe iyo meelo badan oo dalka soomaaliya ka tirsan iyadoo halkaasi ay ka hadleen madaxda iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada laguna soo bandhigay sugaan ku aadan qiimaha ay ummadda soomaaliyeed u leedahay xuska lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo munaasabad ka dhacday aqalka hoose ee xamar ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha maxkamadda sare ra-iisul wasaaraha dalka ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka wasiiro gudoomiyaha gobolka banaadir iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada madaxweynaha soomaaliya oo halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu sharaxay muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay lix iyo labaatanka juun munaasabadan dabaaldega ah lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd cabdulaahi suldaan timcadde oo mar alle markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in xorriyadda iminka la haysto lagu bixiyey dhiig iyo dhaqaale aad u fara badan maantana soomaaliya ay joogto sida uu yidhi guul ka soo bilaabatay sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii markii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee israaciil waxaana uu xusay in sannad iyo bar ka hor aanay jirin cid ka hadli kartay waddaniyad sida uu yidhi xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyo lagu bixiye dhiig iyo dhaqaale lagu bixiyo wey waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga ficnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan siday ahaan lahaayeen waxaanse sheegayaa in loo baahan yahay inay tahay wakhtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeele guushaas waxay ka bilaabatay kun iyo sagaal boqol lixdankii markii waqooyi iyo koonfur ay isku darsoontay guushaas oo ahayd guul ummadda soomaaliyeed u horseeday soomaalinimo iyo midnimo waddannimadu ma aha inaad soomaali tahay keliya maaha waddaniyaddu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyey ay ku guulaysteen oo ay ku guulaysteen inay soomaali mideeyaan oo ay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay walaaleeyaan oo ay gacmaha ay isqabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay batriotism waddaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sana iyo bar ka hor wax waddaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaaya waddaniyadda soomaaliya ha noolaato waddaniyaddu waa waxa keliya oo dalkan uu ka hormarayo oo aan uga adkaanan qabyaaladii danaysiga dhinaca kale munaasabad taasi la mida ayaa waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa wuxuu ku nuuxnuuxsaday arrimo kala gedaysan oo ay ka mid tahay qiimaha ay leedahay lix iyo labaatanka juun dagaalka ka taagan deegaanka tukuraq ee gobolka sool iyo dhaliilo kala gedaysan oo u soo jeediyey dowladda dhexe ee soomaaliya muuse biixi waxa uu ka hadlay gargaarka somalilan ay ka hesho beesha caalamka uu xusay in dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ku baaqeen in la joojiyo isagoona wax lagu xumaado ku tilmaamay in la yidhaahdo midnimada soomaaliyeed waa muqadas walaaltinimada waa waajib misna la cunaqabateeyo somalilan siduu yidhi waxaa inooga jirin weliba dagaal ayaa cunaqabatay ay ugu dambaysay taa maanta socota oo ah weerar colaadeed oo kaahad ahayn iyo inay weliba caalamka waxa lagu caawinayo somalilan ay yidhaahdaan lama caawin karo waa ogeeya weyga hore waxaa qoray waraa ra-iisul wasaaraha soomaaliya dadaatana waxaa isu raacay gobolada soomaaliya oo dhan qolada xukunta kismaayo baydhaba jowhar dhuusamareeb iyo garowe gobolada xukuma waa qimara caalamka ay leeyihiin somalilan waxba lama sii karo waxaan isu kaaya qabnay soomaali ha midooyo midnimada waa muqadas soomaali markala maarato iyo xabadna waa kugu garaacayaa caalamku hadduu kacaawiyan uma ogolin dowladku uma ogolin labadaas ismu kaale qabanaya madaxweynaha somalilan waxa uu tusaaleeyey sida soomaaliya dib loogu dhisi karo oo ay ku wanaagsan tahay in mid weliba gaarkiisa uga shaqeeyo horumarinta qaybtiisa kadibna iyadoo lays ogol yahay wax laysku darsado laakiin aanay juujuub iyo qasab waxba ku suurtagelaynin siduu yidhi waxaa dib laysu weydiinayaa soomaali haddii ay duntay oo dowladdii midnimada xigarisay ay duntay sidee soomaali dib loogu dhisi kara caqligu wuxuu na siinayaa in labadii dal ee midoobay hadday tala ku heshiin waayeen colaad iyo wufuur ku qaadeen in mid walba gaarkiisa halkii uu jooga xilli ku noqdo uu dib qarankiisa u dhiso oo naqdaan laba dal oo xoora oo walaalo is ixtiraamaya oo taladooda iyo guriisa mid walbana la maamulo midka kalena muxtarka uu ku tago soomaali sida caalamkaba ah waxay ku wanaagsan tahay inay iskaashato oo haddaa wax isu darsanaysaa iyadoo oo siman kala ahaan ay iskaga timaadba caqliga ma geli karayso
dhanka kale madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayey munaasabadda lix iyo labaatanka juun lagu weyneynayay ee ka dhacday magaalada garoowe ayaa hambalyeyn kadib waxa uu tilmaamay in maalintaasi ay ahayd maalintii midnimada ummadda soomaaliyeed loona baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay ka hormariso midnimadeeda wax weliba isagoona rajeeyey in dhowaan ay soo laabato karaamadii iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed ay lahayd waxaan maanta oo ah lix iyo labaatankii juun laba kun iyo siddeed iyo toban rab halkaana uga diro hambaliyo dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabweynaha gobollada waqooyi ee soomaaliya oo ah maalintii u horreysay ee calan soomaaliyeed laga taago geyiga soomaaliyeed oo maanta ay kasoo wareegto konton iyo siddeed sano calankaas oo loo soo maray dhib badan xorriyaddaas oo qarniyaal iyo sanado tiro badan ummadda soomaaliyeed ee u hurtay dhiigii dhacaan inay noqdaan dal xor ah xorriya taama hela aayahooda ka tashada marka waxaan u dirayaa hambaliyo meel walba ay joogaan dadkaasi waa maalintii u horreysay calan soomaaliyeed laga taago geega somalisaan sheegay waxaan rabaa inaan isxasuusino calanka maalintaas la taagay wuxuu ahaa calanka buluugga ah ee cirka u eg dhexda ku leh xidigta shanta geesooda ma ahayn calan kale kaas ayuu ahaa ayaan rabnaa inaan dadka u sheegno kuna baraarujinno waxaan rajaynaynaa idanka ilaahay waqti aan dheerayn in soomaaliya isu timaado midnimadeedii ay iyo iyo wadajirkeedii ay dib ay isugu soo laabato karaamadeedii iyo sharafteedii iyo dowladnimadeedii oo taama waqti ay dhow insha allah dib u hesho ayaan rajaynayaa hasi kastaba ahaatee munaasabadda lix iyo labaatanka juun ayaa ah munaasabad qiimo weyn ugu fadhida ummadda soomaaliyeed waana taariikhaha lama-iloobaanka ah ee dalka soomaaliya uu leeyahay iyadoo guud ahaanba toddobaadkani ummadda soomaaliyeed ay u tahay toddobaadka xorriyadda soomaaliya maadaama kowda julaay sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii si la mid ah gobollada koonfureed ee soomaaliya ay xornimadoodii ka qaateen gumaysi ingiriiska ay haystay islamarkaana ay israaceen labada qaybood ee koonfur iyo waqooyiga soomaaliya isla habeennimadii kowdii luulyo sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii sidoo kale toddobiyo labaatanka juun oo maanta ku beegan sannadii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii ayaa dalka jabuuti waxa uu xorriyaddiisa ka qaatay gumaystiga faransiiska oo dhulkaasi muddo badan haystay Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.